kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo daandureeyow dhambaalka ugu horreeya galabta waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooyo caasho baafe caraale iyo aaba axmed cali cosoble aaba bootaan raage boore iyo hooyo maryam maxamed nuur weriye maxamed xasan maxamuud otodheere canab muxiidiin siyaad queen canab iyo sagal muxiidiin siyaad maxamuud axmed cali iyo mune axmed cali mascuud axmed cali fatxi axmed cali iyo habaryar aamino baafe habaryar madiine baafe iyo habaryar asle cumar abti cabdulaahi baafe dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban ayaa waxa ay u hambalyeynayaan arooskii aroosadda oo kale ah miski axmed cali iyo cabdiqani bootaan raage miski iyo cabdiqani ayaa dhowaan ku aqalgalay xaafadda isli ee magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cali cumar maxaad iyo hooyo madiine mahdi caamir iyo aabe ibraahim nuur cabdi hooyo aamine maxamed cusmaan aabe cumar cabdulaahi maxamuud hooyo nimco cali cumar adeero maxamed cabdulaahi maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtooda abuukar cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda cusmaan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda xasan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda xasan maxamed cabdi xaaskiisa iyo caruurtooda salaad cali cilmi xaaskiisa iyo caruurtooda eedu seynab cabdulaahi maxamuud abtiyaal maxamed cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxmaan cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed shariif maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa idriis maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa abuukar maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiqaadir maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa aayooyin maryan cali cumar xaliimo cali cumar iyo xamdi cali cumar maxamed cumar cabdulaahi cabdulaahi cumar cabdulaahi sumaya cumar cabdulaahi maryan cumar cabdulaahi samsam cumar cabdulaahi cali ibraahim cabdi aabe maxamed ibraahim nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan ibraahim nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa zakariya ibraahim nuur mulki ibraahim nuur iyo caruurteeda caaisha ibraahim nuur muna ibraahim nuur faadumo mukhtaar cusmaan waxa ay jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyad hawada ugu mariyaan idriis ibraahim nuur iyo xaawo cumar cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin isku waara ee barheedan kale sii ubad qarqaba aamin ayaa leenahay waa hagaag dhinacii suugaanta ayaan aadi doonnaa heesta ugu horraysana waxaa ku luuqaynaya axmed rasta
kudakeeye aroska kudaga kenya oo arooska aan ku dagaa kudda kenya oo arooska aan ku dagaa kudda kenya oo marxiyooy ku dagaa kudda kenya oo faraxooy ku dagaa kudda kenya oo ducaleena helaa reer lagu dagoho lagu dhiirsadaha daaci laga baryaa reer lagu dagoho lagu dhiirsadaha daaci laga baryaa geesigii dadaalka doortayba dadab lala galageesigii dadaalka doortaba dadab lala galaye deeq iyo wanaag ku doonaba dabca loo horaa dabca loo horaa dabca loo horaa dabca loo horaa geesigii dadaalka doortay baa dadab lala galaa geesigii dadaalka doortay baa dadab lala galaaye deeq iyo wanaag ku doonaya dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa darajada adduun dad iskuursada ku dahkaynaye daruska ku daga darajada adduun dad iskuursada ku dahkaynaye aroska ku daga kudakenya oo aroskaan kudaga waa tahay dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa haatana noo baaqaya hooyo dahabo axmed gaajo iyo maxamed aadan siraad maadey iyo xaaskiisa farxan aadan siraad iyo xaaskiisa xasan aadan siraad yuunis aadan siraad iyo cabdi aadan siraad waxaa kaloo dhambaalkan ku jira qatre aadan siraad iyo cumar aadan bare cabdirasaaq aadan bare iyo bashiir cismaan maadey iyo xaaskiisa liibaan cismaan maadey mune cismaan maadey iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan iyo asxaab kale oo fara badan dadkan oo kala jooga soomaaliya kenya iyo south africa waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdiraxmaan aadan siraad iyo fardowsa maxamuud dhaqane oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idinkala siiyo aamiin
dhabaalkan wuxuu noogu yimid hooyo dahabo axmed gaajo iyo maxamed aadan siraad maadey iyo xaaskiisa iyo farxaan aadan siraad iyo xaaskiisa xasan aadan siraad yuunis aadan siraad cabdi aadan siraad qatra aadan siraad cumar aadan bare cabdirasaaq aadan bare bashiir cusmaan maadey iyo xaaskiisa liibaan cusmaan maadey muune cusmaan maadey iyo saygeeda yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxmo jeyte xayaab dadkaasi oo kala jooga beled xaawo nairobi iyo koonfur africa waxay jecel yihiin inay taaniyada hawada u marayaan cabdiraxmaan aadan israad manka iyo firdowso maxamuud dhaqane oo ku aqalgalay nairobi kenya waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashashi barooqo amin ayaan aniguna leenahay waxaan markana dhegeystayaal idiin ciyaaraynaa dejiya iyo codkii xasan aadan samatar
damiirahal adeegnimiyo quruxda lagu daahay darandarindiyarkaan marnaba daymada ka daalini damiirahal adeegnimiyo quruxda lagu daahay darandarindiyarkaan marnaba daymada ka daalini waa kala digay dusheediyo waxaan dumar daydayoon midiidan u raadiyaba waxaan dumar daydayoon midiidan u raadiyaba haddaan jaan doonayn ilaahay ka ducaysan jiray nagu dejiyey sile rabooy sugaayada dadnimo dhaqankeeda iyo quruxda lagu dayray dad gabadhu waxay isbartaan kolaba diiqadaana gelinine dadnimo dhaqankeeda iyo quruxda lagu dayray dad gabadhu waxay isbartaan kolaba diiqadaana gelinine geni socodkeeda iyo degani socodkeeda iyo galay dileeye waxaan dumar daydayoon midiidan u raadiyaba waxaan dumar daydayoon midiidan u raadiyaba haddaan jaan doonaye ilaahay waxaysan jiray nagu dejiyey sile abow suukayada waxaan dumar daydayoon idiidan u raadiyaba waxaan dumar daydayoon idiidan u raadiyaba haddaan jaan duunayen ilaahay ka ducaysan jiray nagu dejiyey sile abow suukayada nagu dejiyey sile abow suukayada aniga dejiyees helne rabow isukeyada waxay ahayd heese la yaab leh waxaana ku luuqeynaya xasan aadan samater daandureyo dhambaalkan waxauu naga soo gaaray shaqaalaha raadiyo jowhar oo kale ah agaasimaha idaacadda raadiyo jowhar maxamed abuukar casayr bashiir cali daahir cabdulqaadir maxamed yuusuf cabdiqani sheekh maxamed oo asxaabteydii waa idin salaama saaxiibayaal waxaa kaloo ku jira eh, wariyaasha kale ah shariif shuuriye xaashi iyo cali mahad warsame cabdikariim cumar macalin axmed shariif maxamed cabdiraxmaan maxamuud maxamed saalim axmed saalim maxamed yuusuf colow ilyaas cabdi saalax maxamed axmed awees iyo maxamed cali daahir axmed mataan abraah iyo cumar abuukar koorgaab maka maxamed iimaan makabeel shukri cali daahir iyo hebe maxamed cabdulaahi haajiri sheekh daa'uud kowsar axmed cismaan maryam xaaji shucayb iyo leyla cali maxamed samiire ibraahim cismaan mahado awees cismaan iyo xaawo abuukar cumar dhammaan asxaabtani waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan cabdulqaadir maxamed iimaan iyo sacdiyo muuse nuur oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar wiilkaas waxaa loogu magac daray xasan waxaan leeyahay xasan oo adeer noqonkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waxa uu nooga yimid jawaahir axmed cusmaan sowda cumar sheekh iyo xasan cumar sheekh iyo xabiibo cumar sheekh aamine cumar sheekh daahir suubane cawil iyo nadiifo suubane cawil iyo nasteexo axmed cali firdowse maxamed sahal sheekh abuu maxamed iyo maxamed cabdi sheekh abuu salma baaba libaax dhammaantooduna waxay jecel yihiin inay taaniid hawad u mariyaan xaleemo cumar sheekh iyo xasan cali oo wiil ugu dhashay gaarisa wiilkaasi oo loo bixiyey cabdulaahi xasan waxay leeyihiin ducadu waa xaggina waxaa leenahay cabdulaahi xasan allaha ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara dhinacii heesaha haddii aan ku laabanno goormaa kugu dambaysay codadka faadumo qaasim hilowle iyo maxamed aweys geedow muddo dheer ayaan kala maqleene mahad waaye manaan jirkaaga jooge muddo dheer ayaan kala maqleene mahad waaye manaan jirkaaga jooge dhigintaagaan galay murugtaagaa i hayse dhigintaagaan galay murugtaagaa i hayse madaxaa mashalaan gale meel maxaasiye adigaa mudiga ehe maya maya maya ee moolaheyga yaawe maya maya mid adoo kale maan arkaaye maya maya maya ee moolaheyga yaawe maya maya mid adoo kale maan arkaaye madaxa mashalaan gale meel mahaastiye adiga mulkiga ehe wax ku moodi dib looma raace mana moogi awaaqaan hurkiisa kuweye wax ku moodi dib looma raace mana moogi awaaqaan hurkiisa kuweye migintaagaan galay murugtaagaa i hayse migintaagaan galay murugtaagaa i hayse Maya, eh,
adoo kale maan arkaaye maya maya maya ee moolahii kayaawe maya maya mid adoo kale maan arkaaye madaxa mashaqaan gale meel mahaastiye adiga mulkiga ahee
dhambaalkan wuxuu noogu yimid cabdixakiim maxamed warmahaye cabdishakuur maxamed macalin iyo xaaskiisa shaakira maxamed macalin iyo saygeeda iyo khaalida maxamed macalin iyo saygeeda iyo aamina xasan cusmaan iyo caruurteeda iyo aamina abshir cabdi iyo caruurteeda aamina abshir cabdi xasan iyo caruurteeda iyo umayma xuseen maxamed iyo caruurteeda iyo saliima xuseen maxamed iyo caruurteeda carabo xuseen maxamed iyo caruurteeda qoysaska reer maxamed macalin yuusuf iyo qoysaska reer xuseen maxamed aadan iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan maxamuud xuseen maxamed iyo khayra maxamed mucalim oo wiilu ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay waxaana ay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa waxtara aamin ayaan anaguna leenahay hambalyada ugu dambaysa daanda waxay naga soo gaartay aabe cumar cabdulaahi maxamuud jebiye aabe cadnaan axmed xasan iyo hooyo nimco cali cumar hooyo jamiile cabdulaahi sheekh bashiir adeer abuukar cabdulaahi maxamuud adeer cabdicasiis cabdulaahi maxamuud iyo adeer xasan cabdulaahi maxamuud go sports waa ku salaamay saaxib waxaa kaloo ku jira weriye maxamed deeq yuusuf deeq darajo iyo adeer cusmaan cabdulaahi maxamuud adeer maxamed cabdulaahi maxamuud iyo eede zaynab cabdulaahi maxamuud abti maxamed cali cumar iyo abti cabdulaahi cali cumar iyo abti axmed cali cumar iyo abti cabdiraxmaan cali cumar iyo abti cali cabdulaahi sheekh bashiir abti maxamed cabdulaahi sheekh bashiir iyo abti axmed cabdulaahi sheekh bashiir iyo aayo maryan cali cumar iyo aayo xamdi cali cumar iyo aayo xaliimo cali cumar aayo saare cabdulaahi sheekh bashiir iyo aayo xaawo cabdulaahi sheekh bashiir aayo aamin cabdulaahi sheekh bashiir iyo asxaab kale oo badan dhammaan waalidka iyo walaalaha kor ku xusan baa la yidhi waxa ay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan maxamed cumar cabdulaahi iyo faadumo cadnaan axmed oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qabana alle uu kala siiyo aamiin heesta kale aan dhegeystayaashaena u ciyaarayno waa suleyqa waxaa qaadaya xuseen shiro jaamac heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayey ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
jacaylka ka fikarisid ma soconaysaanay siriiqda ka baxbaanisid maba siimaysaa layri kusayri badaansiyo sidaa maaha layri jacaylka ka fikarisid ma soconaysaa layri siriiqda ka baxbaanisid maba siimaysaa layri kusayri badaansiyo sidaa maaha layri صحيح انا بعيد عنك subxaanka maqlalayay surma ka tusbaanisay sinama kuma haraalayay sabaa kuwa baashiyo surtagalbaahaalayo صحيح